asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacno wanaagsan akhyaarta qiimaha rahwadan nagala xidhiidhay meel kasta oo taafaha dunida nagala socotaan howlkani waa shabakada caalamiga somaali diaspiranews dot com kuna soo dhawaada war waxii dad iyo dibadda ayna ka haynay habeenkan caawa warkana waxaa si wada jira idinku soo tubinaya maxamed xasan daacad iyo yuusuf maxamed ismaaciil qodobada warka golaha wasiirada ee somalilan ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyay xeerka ka hortaga iyo la dagaalanka argagixisada iyo weliba xeerka waxbarashada dhinaca kalena dowladda kenya ayaa xafiiska furanaysa somalilan kooxdii maamulka khaatumo ayaa ku goodiyey in aanay somalilan haysan doonin taleex iyo hareeraheeda iyo ciidamada somalilan oo tallaabooyin kala qaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta ka baaqday magaalada gaalkacyo haatana ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose xarumaha qaramada midoobay ee ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa loo samaynayaa ilaalo gaar ah oo ka socda qaramada midoobay bangiga barkles bank ayaa ogolaaday inuu muddo gaaban siiyo wada shaqaynta ka dhexaysa xawaaladaha soomaalida nin maraykan ah oo yuhuudda aada u neceb ayaa weerar ku qaaday xarunta jaariyadda yuhuudda ugu weyn ee magaalada kansas city wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda somalilan xuseen aydiid ayaa maanta u soo xidhay saraakiil ka socday ciidamada asuubta tababar muddo uga socday magaalada hargeysa akhyaarta qiimaha hawada nagala xidhiidha intaasi waa warkaygii oo kooban haatana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan golaha wasiirada ee somalilan ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyay xeerka ka hortaga iyo la dagaalanka argagixisada iyo weliba xeerka waxbarashada faahfaahinta warkaas waxayna haya yuusuf maxamed ismaaciil fadhigan maanta ee golaha wasiirada somalilan oo uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo afhayeenka madaxtooyada ee somalilan axmed salebaan dhexul waxa uu sheegay in labadan xeer oo ahmiyad gaara u leh dhismaha qaranka ay golaha wasiiradu cod aqlabiyada ku ansixiyeen fadhigii maanta golaha wasiirada uu gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo waxaa golahu uu ku ansixiyey laba xeer oo muhiima labadaa xeer waxay keliyeen xeerka kahortaga iyo la dagaalanka argagixisada iyo xeerka waxbarashada qaranka labadan xeer oo muhiimad dheeraada u howlaha qaranka markii xubnaha golaha wasiiradu ay ka doodeen afkaartoodii ay ku soo bandhigeen dooda xeerkaasi golahoo dhan uu ka qayb qaatay waxaa golahu isku raacay in la ansixiyo labadan xeer marka la eego kan waxbarashada iyo kala dagaalanka argaxisadaba qaran ahaan muhiimad fara badan bay u leeyihiin xeerka argaxisadoo kale waa xeer taabanaya amniga amniga dalka somalilan amni bay kusoo caanamaashay nabad bay kusoo caanamaashay dadaal bay halkan kusoo gaadhay nabada nabadaasi dowlad iyo shacab isku duuban ayaa keenay maanta nabadda somalilan inaynu halkan joogno in nabadan ay ku tallaabsanno in horumarkeenu u socdo in ummaddeenu ay ku taamto wax walba baryoritiga inay ka dhigto in nabaddu ay xasisho xeerkan argixisadu waxaad ogtihiin geeska africa waktigan xaaladan iyo waktigan waxa taagan xaalad nabadgelya darraa meelo badan ka taagan sidaynu awalba heegankagu ahayn aynu ugu foojignayn in aynu ka hortagno wax kastoo dalkeenna iyo dadkeenna khalkhal iyo dibidhac ku keeni kara ayaa xeerkan muhiimadiisa loo baahday xeerkan waa kii caalamku inagula shaqaynayey waa kii inagu amnigeena aynu ku xoojinanay marka xeerkaasi waa la ansixiyey waxaa kaloo la ansixiyey xeerka dhinaca waxbarashada qaranka ummad kastaaba dhinaca waxbarashada tallaabooyinka iyo heerka waxbarashadeedu ayuu horumarkeegu ku xidhaya muhiimadda arrintaa iyadoo loo arkayo qaranku u arkayo ayaa xeerkii waxbarashada qaranka ayaa lasoo diyaariyey wasaaradda waxbarashadu ay keentay waa laga dooday waa la ansixiyey xeerarkani waxay u gudbi doonaan golaha wakiilada golaha wakiilada markay u gudbaanna golaha wakiiladu way ka doodi doonaan sidoo kale kadibna way ansixin doonaan madaxweyneha lagu soo celin doonaa madaxweyneha ayaa saxeixi doona kadibna uu dhaqan geli doonaa qaranka mustaqbalkiisa wax badan bay ka tari doonaan xeerarkani ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maalintii shanaad ku sugan magaalada kismaayo xarunta maamulka jubba shirar kala duwan oo looga hadlayo horumarka jubba ayaa ayuu la qaatay maamulka haweenka dhallinyarada iyo waxgaradka wuxuuna ugu baaqay inay si cadaalada ula shaqeeyaan maamulka axmed madoobe ee ka arrimiya magaalada kismaayo cabdiweli sheekh axmed ayaa sidoo kale ciidanka jubbo ku dhiirigeliyey inay muujiyaan karti iyo dulqaad si loo soo afjaro kooxda al-shabaab oo awooddii ay ku lahaayeen koonfurta iyo bartamaha dalka ay sii wiiqatay ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu wararka laga soo gaadhaya ayaa sheegaya inuu maanta ka baaqday socdaal uu ku tegi lahaa ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoona uu kulan la qaadan lahaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ammaanka magaalada kismaayo ayaa maanta si weyn loo adkeeyey balse cabdiweli sheekh axmed iyo madaxweyne axmed madoobe waxay isku mari la-yihiin sida la sheegayo maamulka dekeda iyo garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo maamulka jubba ayaa hore u sheegay inaysan wareejin doonin maamulka labadaasi xarumood ilaa si hufan loo dhaqangeliyo ayay yidhaahdeen qaar ka mid a qodobadii lagu heshiiyey shirkii adis ababa ee ka dhacay dhammaadkii sanadkii hore wasiirada madaxtooyada mudane xibsi cali xaaji xasan iyo howlaha guud mudane cabdirasaaq khaliif axmed oo booqasho ku jooga magaalada madaxda jamhuuriyadda jabuuti ee jabuuti ayaa kulamad la yeeshay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee jabuuti faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya yuusuf maxamed ismaaciil wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan waxa uu helinayay wasiirka wasaaradda guriyeynta ee somalilan mudane cabdirasaaq khaliif axmed waxaanay kulamo la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalka jabuuti mudane cabdi xuseen axmed kulankaasoo ka dhacay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalka jabuuti wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee somalilan mudane xirsi cali xaaji xasan ayaa waxa uu ka hadlay qodobadii ay ka wada hadleen wasiirada dalka jabuuti alxamdulilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah halkan safar baana u nimi shaqo oo aan ugu nimi dalkan jabuuti iyo danaha somalilan sidoo kale waxaan waxaan la kulanay si arkayseen waxaan la kulanay wasiirkii khaarijiga iyo wasiirkii shaqada iyo waxaweeye cabdi xuseen marka waxa runtii aan ka wada hadlaynay un xidhiirka labada wadan iyo wada shaqayntoodii iyo saaxiibtinimadoodii sidoo kale waxaan waxa weeye dalka jabuuti iyo dalka somalilan waa dad saaxiiba waa dad walaala ah wada shaqayntayadii iyo si loo sii xoojin lahaa uun arrimo ku shaqale si wacan oo qurux badanna waa noogu qabsantay waa noogu dhamaatay hogaamiyaha kooxda khaasimo state master maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo u warramay warbaahinta maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ku goodiyey inaanay degmada taleex iyo nawaaxigeedu noqon doonin goob ay somalilan haysashadeeda mahadiso isagoo sheegay inay taleex tahay hoygii gumaysila dirirka ee daraawiishta waxa uu hogaamiye indhasheel uu xusay inay wadaan qorshe ballaadhan oo dagaal dagaal kaasoo ay gacanta maamulkiisa ku soo celinayaan degmada taleex iyo jiidaha ay xukunto hanjabaadda indhasheel ayaa lagu macneeyey ka galgalasho guuldarro la soo daraysay maamulkiisa oo laga lagu eedaynayo fadhiidnimo geeso kale warar xoogagaan ah oo ay heshay shabakada caalamiga ee somaliland sbr news dot com ayaa u xaqiijiyey in ciidamada qaranka somalilan uusaana military oo culus ku hubaysanay inay gaafureegayaan nawaaxiga degmada taleex islamarkaana ay fadhiisimo horle ka samaysteen jiida ku taxan degmadaasi dadka rayidka ayaa labadii habeenay u dambeeyey ay cabsi la soo darisay iyagoo ka baqa qaba weerar hor leh oo dhexmara somalilan iyo maamulka khaatimo state wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda somalilan xuseen aidiid ayaa maanta waxa uu u soo xidhay xubno ka tirsan ka-suubta somalilan tababar muddo uga socday magaalada hargeysa faafaahinta warkaas waxaa mar kale inoo hayaa yuusuf maxamed ismaaciil tababarkan oo ay bixinaysa hay-adda u n d c iyo maamulka ciidanka asluubtu ayaa socday muddo toban cishaa tababarkan waxaa lagu baranayay culun la xidhiidha barashada shaqada xabsiyada iyo xeerarka xabsiyada wasiirka cadaaladda ee somalilan mudane xuseen axmed caydiid oo xidhitaankii tababarkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay waajibaadka looga baahan yahay ciidanka tababarka qaatay waxaa kaloo uu wasiirku xusay inay muhim tahay sidii ay ciidanka asluubtu u yeelan lahaayeen higsi iyo qorshe ay ka duulaan taliska guud ahaan ciidanka waxaynu ka doonaynaa ama looga baahan yahay higsi dheer inuu yeesho meeluu hirsanaya inaanu yeelano time halkaa ku salayno ama wakti aynu dhahno marka la gaadho halkaa maxaynu u baahanay muddadaa maxaynu halkee taagnaanaa baynu u baahanay oo situationka ama xaaladaynu maanta ku sugannay iyo xaaladda aynu higsanayno shan sannadood ka bacdi ama saddex sannadood ka bacdi inay noo sawirnaato oo dabeedna dariiqii aynu ku gaadhi lahayn haddii aan la yidhaahdo wuu inoo sawiran yahay maxaad aqoon kordhisaa maxaad agab kordhisaa maxaad dhismo kordhisaa maxaad tababar iyo xirfad kordhisaa taliyaha ciidanka asluubta somalilan sarreeyo guuta maxamed xuseen faarax xiiran oo madasha xidhitaanka tababarkaasi ka hadlay ayaa u jeediyey xubnihii tababarka dhammaystay in aqoontii ay ka barteen ay ku dabaqaan howlaha shaqo ee ay qaranka mas-uulka uga yihiin maaha dul casharkii la dhigto in meel layska dhigo inta la qaato waxaa la rabaa in lagu dabaqo in lagu dabaqo dul- casharkii halkaas ka qaatay iyo wasu- laswaafajiyo iyo shaqadii ka socotay xabsiga baa loo baahanya dhammaanteen xilba naga oo saaran qofkuna wax ma wadi karo dhammaanteen waxaa loo ka baahan yahay nin walba xil ka saaran goobta uu joogo ama meesha uu joogo inaan ceeb ka iman oon hore u soconno waxaa kaloo halkaasi ka hadlay mas-uul ka socda hay-adda u n d c waxaana gebagabadii wasiirka cadaaladda iyo taliyaha ciidanka asluubtu ay shahaadooyin guddoonsiiyey xubnihii tababarka dhammaystay
ciidan gaara oo ka socda dalka uganda oo ilaalin doona shaqaalaha iyo xarumaha hay-adaha qaramada midoobey ayaa maanta ka tegay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho ciidankan oo tiradoodu gaadhayso lixdan askari ayaa garoonka waxaa kusoo dhoweeyey mas-uuliye ka socday qaramada midoobey oo uu ku jiro dajiraha qaramada midoobey u qaabiso soomaalida master nicholas key ciidankan loogu talagalay inay ilaaliyaan xarumaha qaramada midoobey wax qaramada midoobey oo lagu wada inay tiradoodu noqoto afar boqol oo askari ayaa lasoo dhammaystiri doonaa baa layidhi dabayaaqada bishan abriil ee aynu ku guda jirno sida uu sheegay afhayeen u hadlay howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya oo lagu magacaabo aleen sidikiyu ciidanku waxay xidhan doonaan koofiyada buluuga ah ee ay ku xadhan tahay astaanta qaramada midoobey qaramada midoobey ayaa hore ugu uga dalbatay uganda in ay ugu yabohdo ciidanka sida uu sheegay afhayeenka milatariga uganda cornel badi akunda waxaana uu sheegay in ujeedadan loo keenay ay tahay in ay xaqiijiyaan ammaanka xarunta ugu weyn ee qaramada midoobe ee ku leedahay soomaaliya si howlwadeenada si howlwadeenadu shaqadooda si habsami ah ay ugu wataan ciidankan ayaa la sheegayaa in ay soo dhammaysteen tababar dhowr bilood u socday ugu dambaytiina bankiga bankres bank ee ku yaala magaalada london ee wadanka britain ayaa kadib maxkamad dheer waxa uu ogolaaday xawaaladaha soomaalida inuu siiyo wakhti ay ku helaan baan kale oo u qabta adeeguu hoy uu hore ugu qaban jiray muddada dheer bakris ayaa ahaa baanka qura ee lacagahaas waxaanay in muddo ahba doonayeen iyaguna inay xidhaan kadib kolkii dowladaha reer galbeedku ay adkeeyeen shuruucda haga bangiyada dowladaha reer galbeedka ayaa baananka ku soo rogay shuruuc adag oo lagu micneeyey in lagu xakameynayo lacagaha loo diro dalalka ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisadaahii shuruucdan ayaa baananka ku takhsiirinaya malaayiin dollar haddii lagu helo in ay gudbiyaan lacaga sharci darro ah soomaalida iyo hay-adaha caalamiga ee u dooda xuquuqal insaanka ayaa aada uga qayriyey markii barclays banka uu yidhi waxaan cawda u jaraynaa adeegyada ay u qabtaan xawaaladaha soomaalida guud ahaan intaas waxaan kusoo gebagabaynana akhyaarta qiimaha leh hawada naga dhexdhiidhay war wixii dal iyo dibadda ayni ka haynay wararka waxaa caawa si wada jira idin kusoo tabinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad kulanka ka xiga hortii waxaan iskaga teginaa heestii dharaaraha iyo codkii la yaabka lahaa ee xuseen miiraale sidaas iyo waxaan idin leenahay
Thank you. Thank you.